inta badan beeralayda deegaanada gobolkan shabeellaha dhexe ayaa ah kuwa wax soo saarka beeraha ay ku tiirsan tahay noloshooda waxaana ay la kulmaan mararka qaar caqabado kala duwan oo ay ugu weyn tahay waddo xumo taas oo ugu dambeyn u diida in ay suuqgeyn deg deg ah u helaan dalagyadii ay beerteen maamulka hirshabeelle ayaa wada dadaallo ku aadan sidii loo dhiiragelin lahaa beeralayda islamarkaana looga taageeri lahaa in suuqgeyn ay u helaan wax soo saarkooda waxaana socda qorshe dib loogu dayactirayo waddooyinka burbursan ee gobolkan dhowaan waxaa magaalada jowhar ka bilaaban doona dhismaha waddada xiriirisa garoonka diyuuradaha iyo caasimadda hirshabeelle waddadaas oo gaaraysa shan iyo toban kilomitir iyo jidka aadafawga zabuun sida uu radio isnaay u sheegay cabdixamiid maxamed cali oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ah ee maamulka hirshabeelle hadda waxaan wadnaa somalia recovery cris waa la yirahdo oo u n ka naga caawiyo iyo wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda qorsheynta isla wadaan iyo howlaha guud oo injineerada hadda maalmahan dhan kormeer ay ahaayeen hadda joor waxaa la rabaa marka waxa mar hore ay ahaayeen beerihii sanadka hore laakiin dilaydi a ku dhacay dilay ku yimid sababo arrimo badan ugu imaan karaa oo xagga mataqaanaa amniga ah waxaa kaloo jira sember waxaa priority la siiyaa dhismaha statedyada stateka puntland soomaaliya ugu horreeyay nineteen ninety eight kun sano boqol sagaal state yaa la sameeyey waxaa ku xigay stateka galmudug laakiin markaas ma ma horumarsaneen adiga waxaa laba hadda lagu labeeyaa jubbaland waxaa lagu saddexeeyaa south west waxaa lagu afareeyaa galmudug waxaa lagu shaneeyaa anaga u dambeyn ah kan formationka la sameeyey hirshabeelle marka marka meesha tagto oo dooda oo hirshabeelle markaad isteedyada kale waxaa la fiirinayaa sida u kala dhismooda u kala horeeyeen wax dhibaatana iska way jirtaa sidii loo kala horumarin lahaa baahida jirta annaga waxaan ku doontaa inaan nahay huge productivity dhulkan dhul wax soo saar waaye xagga xoolaha iyo xagga beeraha iyo xagga kalluunkana aad ayaan uga dhaqannahay marka waxaan dharaa markaas investment haloo sameeya kan haloo yeelo baahida waa sheegnaa marka waxaa la horumarinaya waxaan marka dhib jiraa ilaa until the the collapsing for the the formal government of Somalia oo siyaasad sida u dhacdaba dhacdaba ilaa hadda wadooyinka wax oo repairing ama dayactir lagu sameeyay waa iska yar yihiin wax jaajaa lagu shuumaane wax si rasmi ah oo loo sameey ma jiro hadda ayaa la wada wadadan oo ka baxaysa sagaashan kilomitr waxay ku ogtahay meeshaan ogtahay calamacu hortiisa wadaas ka baxaysa washington waqti awey waa ilaa fourteen fifteen kilomitr waaye oo elboorka hadda la rabaa in la sameeyo laami iyadoo ah kormeerka wadaan somaali karis ay wadaan waxaa la rabaa in la sameeyo wadada ka baxaysa bulushiiq oo jaaga ilaa aadaysa masabuun faw iyadana afar toban kilomitr in jaay adag loo sameeyo
ma aha labadaasi waddo oo keliya ee waxaa jira in dayactir ballaaran lagu samayn doono waddooyinka xaafadaha magaalada jowhar kuwaas oo dhismahoodu bilaaban doono bilaha soo socda waa kan wasiir cabdixamiid oo mar kale arrintaasi ka waramaya toban kasoo hortaan lix kilomitr waa dhankan horseed magaalada oo buundada kor kasoo xigto oo qoraxdhaca qoraxsina lix kilomitr laga laga sameeyo xaafadaha dhexdeeda sida mataqaana baryare badda cas suuqa xoolaha wadada sinta saas camal wadadan dhankan kale horseed waxaa la rabaa in buundada hoosteeda laga sameeyo afar kilomitr oo u deganaysa buulo shaqeylays ilaa sheekooya ay tagayo xaafadaha oo ilaa isnaada soo gelayso xaafadaha dhan marka ayagan waxaa la sameynaya si loo awoodo ama laami ama jaay laakiin laami anaga aan aan baraayotis ka dhigana xoog saarnay waxaa jiro seminaaro badan aan u qabanay wasaaradaha oo mataqaana structureka lagu soo dhisayo iyo strategic blankooda strategic blanka ugu muhiimsan haddaadan waxa samaysan wax micnihii oo qorsho xagga kaaga imaanayaan wixii waa diyaarsan yihiin qorshooyinka gudaha haddii intaan kuu sheegayo oo iskuna noqonaysa waxaa la rajeynayaa bilaha may ilaa juun meelahaas meelahaas inay bilowdaan ilaa may julay inay bilowdaan waxaa kaloo jiro mashruucan hafgoy hadda laga sameeyey oo dowladda qatar sameysay xoogiisa hirshabelle sagaashan kilomitr anagona soo aada soddon kilomitr unbay sameey xagga sagaashan kilomitr wax mar dhow laga bilaabaya waxaa laga soo bilaabaya ex control meelahaas oo balcad agaarkii suuqaas suuqa xoolaha agaarkiisa laga soo bilaabaya meelahaas iyo korkiis wuxuu ilaa sagaashan kilomitr ku tagaya jowhar dhexdeed waana mashruuca ugu weyn oo mataqaanaa hirshabelle aad uga faaidsa doonto waxoosaarka hirshabelle sida mataqaanaa balcad iyo jowhar iyo maadaay ilaa beledweyne waxaan filaya waxoosaarkeeda xooggooda inuu muqdisho laga arki doono insha allah iyadana oo ku tala jirna hadii ilaa yirahdo inta badan dadka ku nool gobolkan shabeellaha dhexe ee ganacsatada iyo beeralayda ah ayaa ka faa'iidaysan doona mashaariicdan dib loogu dayactirayo waddooyinka gobolkan shabeellaha dhexe taas oo kaalin mugla ka qaadan karta kaabayaasha dhaqaale ee maamulka hirshabeelle